wargeys layihahda middle east ai ayaa qoray in boqorka wadanka jordan boqor cabdalla bin xuseen uu ka horsheegay maruu la hadlayay xubnaha golaha koongareeska mareykanka in ciidamo gaara oo dalkiisa ka socda ay joogaan gudaha soomaaliya iyagoo qayb ka ah dagaalka ka dhanka xarakada al-shabaab boqor cabdalla bin xuseen waxa uu sheegay in ciidamo dalkiisa ka socda oo si gaara u tababaran ay gudaha soomaaliya joogaan iyagoo la shaqeeya ciidamada gaarka ah ee dowladda ingiriiska sida uu yidhi waxaana intaa uu ku daray ujeedka ciidamadiisa soomaaliya u joogaan ay tahay inay la dagaalamaan xarakada al-shabaab oo uu sheegay in dhibaato ay ku yihiin ammaanka iyo horumarka soomaalida ciidamadana sida gaarka u tababaran oo ay la socdaan ciidamada saas ee ingiriiska soomaaliya ayay shaqo ka hayaan waxaana ay raadsanayaan al-shabaab sababtoo ah waxba ma dhamaan daacish iyo alqaacida ayaa lagu yidhi warkan lagu qoray wargeyska the middelest ee laga soo hegtay boqorka jordan ujeedka ay dowladiisa ula dagaalamayso al-shabaab boqor cabdalaha jordan waxa uu ku sheegay inay ammaanka wadankiisa ay cabsi uga qabaan maadaama ay xiriir la leeyihiin ururka alqaacida inay horey u taageereen dowladda kenya iyagoo ingiriiska la shaqaynaya ayuu sidoo kale sheegay waxaanu xusay inay soomaaliya hadda ka howlgelayaan boqor cabdalla waxa uu ku eedeeyay dowladaha beesha caalamka inay iska indhatirayaan halista kasoo socota geeska afrika sida uu yidhi ee daacish markay timaado dhalan karta sidoo kale beesha caalamka wuxuu ku eedeeyey inay yar tahay taageerada ay siiyaan ciidamada soomaaliyeed oo uu sheegay in marka la tababaro aysan helin agab dhammaystiran oo ay al-shabaab kula dagaalamaan markii al-shabaab ay weerareen jaamacadda gaarisa waad u jeedeen in madaxweynaha kenya uu ilmeeyey isagoo ka naxsan boqolaalka ruux ee la dilay haddana sidaasoo ay tahay cidi kama jawaabin oo waa laga indho saabtay ayuu yidhi boqor cabdalla bin xuseen mar uu la hadlayay xubno ka tirsan koongareeska mareykanka inkastoo boqorku uusan shaacin tirada ciidamada soomaaliya ka jooga haddana waxa uu sheegay in ciidamadiisa uu hogaaminaya sargaal yidhaahdo manaar dabas oo loo magacaabay madaxa ciidamada jordan ee bariga afrika sargaalkaas la magacaabay oo la hadlay wargeyskaan warkan kasoo xiganayna ee middle east ayaa diiday inuu arrimahan ka hadlo boqorka jordan waxa uu sheegay in sideed iyo toban bilood ka hor shirkii caqaba lagu go-aamiyey in dekadaha dalkaasi ay adeegsan karaan ciidamada la dagaalamaya ururada daacish ee al-shabaab shirkaas ayuu sheegay madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud uu ka sheegay dhibaatada dowladiisu ay al-shabaab ku qabto sidaa darteedna iyagu ay go-aansadeen inay soomaaliya caawiyaan in dowladda soomaaliya ay u tababari doonaan ciidamo gaar ah islamarkaana ay u qalabayn doonaan ayuu sidoo kale ballan qaaday boqorka wadanka jordan boqor cabdalla bin xuseen maalin ka hor ayay ahayd markii arrimaha soomaaliya maruu ka hadlayey uu sheegay in xarakada al-shabaab oo soomaaliya ka aasaasan ay taageero ka hesho dowlada turkigu ka mid yahay inkastoo turkidu weli arrintaas aysan ka hadlin dowladda jordan waa markii ugu horeysay oo ay sheegto in ciidamo soomaaliya ay ka joogaan soomaaliya waxaa jooga ciidamo ka socda dhowr wadan oo caalamka ah haba ugu badnaadeen afrika yurub iyo mareykanka kuwaasoo dhammaantood sheega inay la dagaalama al-shabaab kuwo kalena waxa ay sheegaan inay soomaaliya u joogaan qorshe ah in la tababaro ciidamada dowladda soomaaliya